wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa booqday shirkad warshadaysa dalagga kasoo go-a beeraha dalka oo ku taalla magaalada muqdisho booqashada wasiirka ayaa daarnayd dhiirigelinta iyo maalgelinta warshadaha soo saara dalagyada gudaha si kor loogu qaado waxsoo saarka beeraha iyo horumarinta dhaqaalaha dalka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa intii uu ku sugnaa xarunta warshada waxa uu kormeeray qaybaha kala duwan ee shirkadda som green isagoo si weyn u bogaadiyey shaqadan ay qabteen mudane maxamed cabdi xayir maarey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ku booriyey inay isticmaalaan dalagyada dalka laga soo saaro maanta wasaarad beera ahaan aniga iyo tiimkayga halkan yimid agaasimayaasha iyo tiimka shaqaalaha wasaaradda beeraha iyo waraabka farxad weyn bay noo tahay waxaanu soo booqannay oo maanta nimid degmada garasbaaley meel anigu markii dhulkaana aadka u mari jiray u yaqaanay meel xamar iyo u dhaxaysa muqdisho afgooye laakiin hadda muqdishoah ayaanu ayaanu nimid warshadda somgrain oo runtii ah warshad sidaad arkayseen aad iyo aad u weyn oo process garaynaysa hagaajinaysa dalagyada dalka ka soo go-a ay ugu horeyso geleyda haruurka digirta sareenka oo hadda soomaaliya ku bilowday in lasoo saaro ayay ayay hagaajinaysaa oo process garaynaysaa sida adduunka oo kale dhowaanahan markii aynu lahayn shirkii nefis somali agriculture investment forum ama maalgashiga beeraha waxaanu ka hadlaynay inaanay dalku lahayn food companies ama kambaniyo cunto process gareeya qascadeeya hagaajiya baakadeeya ama ay yar yihiin runtii warshadan somgrain oo soo saarta dalageedana u bixitay deeqtoon oo in laga deeqtoomo waxyaalaha dhacay ee bannaanka laga soo dejinayo aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay wax cajiibaanu ku aragnay runtii oo aniga laftigaygu aanan ogeyn in badan waxaan sheegayna anigu dalaga dalka cuno oo subaxii boorash cuno la shiiday hadhuudh iyo maaragtay waxaasha la dhahayo qamadiga oo la shiiday maalintii soor cuno habeenkiina digir cuno saddexdiiba oo markii hore wiilka ii shaqeeya iisoo shiidi jira hadda iyagoo shiida maalinka ku arkay waa awoodi waa inaan idhahdo shaqaalaha ii qaada anaa qaatay waa ku aamini waa marka marka hadda kadib anigu waxaan ka tirsanahay deeqtoon ganacsatada runtii sacrificekaa sameeyey deeqtoon sameeyey calafkaa sameeyey caafimaadka qaba aad iyo aad ayaan ayaanu u ammaanaynaa